alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi wcalaa aalih wasaxbih wasalama tasliima kaiira darsigeenii xalay waxa uu ku saabsanaa maqsadka labaad ee ka mida maqaasida tahaarada oo algusl uu sheegay musanifku raxima allahu tacaala waxyaabaha waajibiya maydhasho inuu yahay lix arrimood midkood lixdaa saddex waxaa wadaaga ragga iyo dumarka saddexna dumarka ayaa la gaara saddexda ay dumarku la gaar yihiin oo u dambeeyey waa alxaydu walnifaasu walwilaada alwilaada oo looga jeedo inay ilmo dhasho marka waxaa isweydiin leh ilmo intee leeg marka ay dhasho ayay meedhasha ku waajibaysaa ilmo dhammaystiran haddii ay dhasho oo dee shinkiisii gaadhay taasi ishkaal ma laha laakiin dhiciskii oo kale xukunkiisu muxuu noqonayaa jawaabteedu waxay tahay calaqa oo ah xinjirta almudqana waaba kasii sarraysaaba haddii ilmihii oo xinjiri gabadha uu ka soo dhaco ama isagoo mudqa waslad oo haddii uu calaqo yahay xinjiru yahay dumarka umulisooyinku ay yidhaahdaan waa asli aadami calaqada ama xinjirtaasi haddii ay raximka kusii jiri lahayd qof bay noqon lahayd waa bani aadam asalkii gabadh quri baa tidhaahdee khalaas dhiigga intaa dabeed yimaadaa wuxuu noqonayaa damu nifaas ilmaha noocaasa ee calaqa aan dhaafin laakiin umulisooyinka khibradda uli ay yidhaahdeen ma aha iska dhiig iska guntamay waa asal bani aadam haddii ay dhashona amaba se ilmaha noocaas uu ka soo baxo maydhasha ayaa ku waajibaysa haddii ilmihii barhki uu soo baxo inina ay ku harhsan tahay maydhasha ku waajibi mayso ilaa uu soo wada baxayo wayse ayuunbaa ku waajibaysa waa shay dee sabiilkii ka soo baxay haddii ilmi uu soo googo-o oo marba barh ka midii uu soo dhaco mar kastoo inay ay soo dhacdaba weysaa ku waajibaysa oo weysaysanaysa marka uu soo wada baxo inta u dambaysa ay soo baxdo raximkeedu uu ka madhnaado markaasubay meedhasha ku waajibaysa salaadihii horena qallayn mayso ila intii hore waa iska tukanayse waayo darsigeenna toddobaad wuxuu ka bilaabmayaa faslun fii faraa'id alghusl fasalkani waxa uu ku saabsan yahay arkaanta uu leeyahay ghusliga oo meedhashadu oo alguslu unbuu hore u yidhi saddex mas'alana baabka way hoos yimaadaan ama fasalka muujibaat lgusl oo darsigii xalay aynu ku qaadanay waxyaabaha maydhasho waajibiya iyo faraa'iduhu oo a tan arkaanta maydhashadu ay leedahay iyo sunanuhu marka tarjamada hore muujibaat lgusli unbuu yidhi munaasibkuna waxayd inuu idhaahdo faslun fii muujibaati algusli wa faraa'idihi wa sunanihi ile saddexduba fasalka ayay hoos yimaadaane wuxuu yihi wa faraa'id lgusli maydhashada arkaanteedu halaathatu ashyaa shayaal oo saddexa weeye oo marka lagu socdo dariiqat raafici oo isaalat najaasa inay ka mid tahay haddii marka hore najaasa qofka ay marsan tahay najaasada horta inuu suuliyaa inay arkaanta qusliga ka mid tahay dariiqatu nawwina way khilaafsantah waan inoo socota waynu arki doonaa axaduhaa buu yihi saddexdaas midkood anniyatu weeye ee axadu athalaathati ashyaa fayanwi haddaba kayfiyatu niya muxuu niyoonayaa waysea markaynu maraynay siduu weysaysi u niyoonayaa baynu soo aragnay halkana wuxuu kaga hadlayaa qofkii meedhasho ay ku waajibtay ama meedhasho sunaa la imanaya muxuu niyoonayaa fayanwi wuxuu niyoonayaa aljunubu kii janaabada lahaa rafca aljanaabati buu niyoonayaa ee rafca xukmihaa janaabada xukumkeedii inuu iska kor yeelo aw ilxadathi aw rafca alxadathi xadadka inuu iska kor yeelo xadadkii alakbari ee weynaa iyo wa naxwa daalika waxyaabaha taa shabaha ayuu niyoonaya sa istibaaxatu salaa oo kale inuu maydhashadaa salaada ku xalaalaysto ama fardu lgusl maydhasho faral ah oo waajiba inuu maydhanayo niyoonaya waxaa la mid ah algusl lmafruud algusl lwaajib aadaau fardi lgusl waxaasoo dhami waa isku mid wa tanwi waa niyoonaysaa alxaa'idu gabadha xayd kale xaydka uu ka go-ay aw inufasaau ama tii dhiigga nifaas kale rafca xadath alxaydi aw inifaas nifaaska ama xaydka marba kii ay lahayd xadadkiisii iska koryeelistiisa ayay niyoonaysaa wa takuunu niyatu niyadu waxay ahaanaysaa maqruunatan mid la xidhiidhsan biawali lfardi faralka awalkiisa ayay la xidhiidhsanaanaysaa wa huwa awalulfardigu awalu maa waa inta u horeysa yuqsalu la maydhayo intaasoo min acla lbadani jidhka xaggiisa sare ka mida aw asfalihi ama xaggiisa hoose ka mida falow nawaa hadduu niyoodo bacda gasli juz-in qeyb jidhka ka mida markuu maydhay dabadeed ayuu niyadii la yimi qeybtaana bilaa niyu ku maydhay wajaba waxaa waajiba icaadatu ay icaadatu gasli daalika aljuz qaybta uu bilaaniyada ku maydhay maydhisteeda inuu ku soo celiyo ayaa waajiba marka arruga koowaad ee ka mida arkaanta maydhashadu waa niyada inuu niyeysto waa qofka nool ayay maydhashadiisa niyadu rukun u tahay amaa qofka dhintay marka la maydhayo waajib kuma aha kan maydhaya inuu niyoodo dee ka dhintayna waxba ma niyoon karaba niyadu markaa inay rukun tahay waxay u daliila xadiidkii cumar inama alacmaalu binniyaat wa inamaa likulli imri'in maa nawa haddii qofka markaa maydhasho qura lagu leeyahay ama maydhasho quri ay sunno u tahay warkeedu waa cadyahay laakiin ida ijtamaca caleyhi aksaalka war maydhashooyin baa ku kulmay wada faral ah ama wada sunno ah ama qaar ay faral yihiin qaarna ay sunno yihiin haddii maydhashooyinkaasi ku kulmay ay wada waajib yihiin niyo qura ku filan mid hadduu niyoodo intii kalena maydhashada waa kaga dhacayaan haddii maydhashooyinkaasi ay wada sunno yihiin niyo qura markaana ku filan maydhashooyinka qofka ku kulmay qaarkood waa waajib qaarkoodna waa sunni se waxaa ku kulmay ghuslu janaaba iyo ghuslu jumca maydhasho ay janaaba waajibisay iyo maydhashadii jumcaha loo maydhanaya sunno ahayd hadduu labadaba wada niyoodo maydhasho qura labadaba u wada niyoodo way ishoosgelayaane labadaba u wada xaasilayaan hadduu midkood u niyoodana kaasuunbaa u xaasilaya janaabadii inu iska rafciyu niyooday usl janaabun buu noqonaya usl jumca ayuu niyooday meedhasho jumcuun buu noqonaya lihada aba zakariya alansaari wuxuu ku wuri fii manhaji طulaab waman ikhtasala lifardin wanaflin xasala qofka faral iyo sunne meedhashada u wada niyeystay labadaba u xaasilayaan aw liaxadin ama midkoodun buu niyeystay xasala faqad kaasoo qura ayaa xaasilaya wuxuu sheegay markaa niyadii wuxuu niyoonayay qofku siduu niyada ula imanayay haddii uu junub yaho markaa dee janaabo uu ka meedhanayo rafcu ljanaaba hadduu niyoodo ku filan rafcu alxadath alakbar hadduu niyoodana ku filan istibaaxatu salaa hadduu niyoodana ku filan maydhasho farala hadduu niyoodana ku filan laakiin hadduu maydhasho u niyoodo kuma filla waayo dee maydhashadu cibaadana way noqotaa caadana way noqotaa marka labadii teebu u jeedaa dee niyada kuma caddayn laakiin weysadu iyadu way ka duwan tahayo inagii soo marro hadduu weyse u niyoodo way ku filantah waa dee weysadu cibaadiyi caado uma kala baxdo cibaadun bay iyadu noqotaa niyatu tahaarana kuma filla hadduu maydhashada tahaaro unu niyoodo waayo macno aanu waxba raacin tahaaradu macno luqawiya oo ah in layska nadiifiyo waxyaabaha qaaduuraadka uskagaday uskaga iyo qurun qurunka waxa la qurunsado iyo macno sharci labadaba way leedahay markaa ta u jeedana mu caddayn laakiin hadduu u niyoodo atahaara lisalaa inuu salaada u tahaaro qaato maydhashada u niyooday ama wuxuu u niyooday atahaara can ilxadath xadathkii inuu ka tahaaro qaato waa ku filan tahay wuxu uhi gabadhii markaa xaaidka ahayd hadda xaaid maaha dee markanay meedhanayso magaca waa waxay ka wadataa xaggii hore marka hore xaaid ahayd nufasaaduna waa lamid hadday xaaid tahay rafca xadath ilxayd bay niyoonaysa xadadkaa weyne xaydka uu keenay inay iska kor yeesho macanaa xukunkiisii oo ah inuu salaadii iyo dee wixii lamid ah u diidaya inay iska kor yeesho tii nufasaaga ahaydna markay nifaaskii ka meedhanayso waxay niyoonaysaa xadadkaa weyn ee nifaasku uu keenay xukunkiisii oo ah salaada iyo waxa lamidka u diidanaa inuu iska kor yeelo inay iska kor yeesho ayay niyoonaysa wuxuu ihi niyadu waxay noqonaysaa maqruuna biawali lfard masalada horeyn usoo marayo niyadu waa kii hore inoogu sheegay yihi waa alqasdu ila shay muqtaranan bificlihi shaygii in loo qastiyo oo samayntiisa la doono qasdigaasi oo shayga samayntiisa la xidhiidhsan marka awalulfardiga meedhashada inta u horeysa iyo niyadu waa inay isku xidhiidhsanaadaan macnaa wakti aanu u dhaxayn wahuwa awalu maa yuqsalu min acla albadani aw asfalihi maydhashada xagga saree jidhka ha ka bilaabo ama xagga hoosa ha ka bilaabo maydhista u horeysa iyo niyadu waa inay isku xidhiidhsanaadaan oo aan markaa wakti ama masaaxo waktigii aanay u dhaxayn wasadka hadduu ka bilaabana waa lamidun oo acla albadan markuu leeyahy wixii asfalka ka soo hadha ayuu u jeedaayo wasadkiina waa soo gelaya asfalulbadan markuu leeyahayna wixii alicala xagga sare ka soo hadha u jeedaayo awsadkiina waa soo gelaya wuxuu ihi haddii falow nawaa bacda gasli juzin wajaba icaadatu qayb jidhkii ka mid ah ayuu maydhay isagoo aan markaa niyoon qaybtaa markuu maydhay buu niyadii la yimid salaan madaxu maydhay bilaa niyo madaxa intii ka dambeysay ayuu maydhisteeda markaa niyooday madaxii ayuunbuu kusoo celinaya niyadii iyo maydhistii madaxa labadaba waa kusoo celinaya wajaba icaadatu ay icaadatu gasli daalika aljuzi laakiin intii kale kusoo celin maayo ilaa inta kale niyay ku maydhantee tartiibna dee ma laho weysadii la mid maaha meedhashadu tartiib male iyadu hadduu lugaa ka soo bilaabo iyo hadduu madaxa ka bilaabo way u ansaxaysa marka weysada iyadu dee sidan kumay ansaxahayn oo laguma soo celinayn in xubintii laga booday tartiibtii oo dhan baa dib loo soo raacayay waayo dee tartiibta arkaanteeda ka mid a laakiin meedhashada arkaan arkaanteeda ka mid ma aha tartiibtu in si tartiibsan loo meedho wuxuu ihi waisaalatu annajaasati in kaanat calaa badanihi dee sidaas saxdi waxayd inu idhaha thaaniyuhaa arkaanta keeda ama faraa'ida kooda labaad isaalatu najaasati weeye najaasada suulinteeda in kaana hadday tahay najaasadu calaa badanihi jidhkiisa mid saaran marsan ee almukhtasili ka meedhanaya jidhkiisa mid marsan hadday tahay wa haada kani maa rajaxa waa wuxuu rajaxay alraaficiyu raafici saaxibu almuxarar ee uu madhabka ku sheegay dee wa calayhi ee idaa jaraynaa calayhi madhabkaa raafici rajaxay haddaynu ku soconno falaa yakfii kuma fillaa haslatun maydhis waaxidatun qura can ilxadai kagama filla xadakii iyo wanajaasati najaasadii warajaxa wuxuu xoojiyey ou rajaxay annawawiyuna aliktifaaa kaaftoon bigaslatin maydhis lagu kaaftoomo waaxidatin qura oo canhumaa labadooda lagaga kaaftoomo rafculxadaka iyo isaalatu najaasada wa maxaluhuna waxa weeye maxalu hada alkhilaaf khilaafkaa raafici iyo nawowi ay isku khilaafeen labadaa mas'alota madhabka ee muctamadka ah maxalkiisu waxa weeye ma idaa kaanat inajaasatu hadday najaasadu tahay xukmiya najaaso xukmiya ay tahay najaaso sifaadkeedii aanay muuqan dhadhankeedii iyo midabkeedii iyo urteedii jurmina aan lahayn ama idaa kaana hadday tahay miyo annajaasatu najaasadu cayniya hadday tahay najaaso jurmi leh ama midabkeedii uu muuqdo ama dhadhamaysa ama soo uraysa wajaba waxaa waajibay ghaslataani baa waajibay laba maydhisood maydhis u waajibtay najaasada suulinteeda iyo maydhis u waajibtay xadadkii canhumaa ay can ilxadai wanajaasati nuskhad kale waxaa ku qoran cindahumaa iyadaana fiican bimacnaa iskuma khilaafsana buu leeyahay hadday najaasadu tahay cayniya in laba maydhisood ay waajibeen raafici iyo nawowi iskuma khilaafsana wahiya awlaa buu ihi bayjuuri rukunka labaad ee arkaanta gusliga ka midii waxa weeyaan buu ihi haddii qofkan maydhashadu ay ku waajibtay ama maydhasho sunaa la imanaya ay najaaso jidhkiisa marsan tahay waa inuu horta najaasada iska maydho najaasada markuu suuliyo kadib maydhashadii labaadee xadadka uu ka maydhanayey waa inuu la yimaado sidaasi waa sida uu rajaxay buu yidhi raafici waana marjuux madhab ahaan madhab ahaan waa marjuux use muctamadkaa cinda shaaficiya ma aha sida uu rajaxay raafici oo raafici siduu rajaxay waa sidee ibnulqaasim wuxuu leeyahy raafici siduu rajaxay waxa weeyaan haddii qofka najaasa ay marsantay jidhkiisa maydhashana ay ku waajibtay xadad uu ka maydhanayo maydhis quri kuma wada filla najaasada iyo xadadka labadaba horta waa inuu najaasada iska maydho kadib markuu suuliyo meeshii oo daahira maydhistii uu xadadku keenay waa inuu maydho saasuu u fasiray waayo nawow isagu muxuu ihi mee mid qura ku filan oo labadaba wada suulisa hadduu hal mar maydho najaasadii ay suusho xadadkiina waa ka daahirinaysa halkaa mar waana sida muctamadkee raajixa cinda shaaficiya bayjuuri isagu wuxuu odhanayaa sidan uu rajaxay ama uu u fasiray ibnulqaasim madhabka raafici sidan uu u fasiray si aan ahayn lafteeda waa loo fasiri karaa oo markuu raafici ku daray arkaanta qusliga ama maydhashada isaalatu najaasa raafici si cad uma odhan waa in horta iyada gooni loo maydho kadibna xadadkii layska maydho isaalatu najaasa ayuunbuu yidhi marka hadalka raafici laftiisa wuxuu u fasirmi karaa sida nawowi si waafaqsanoo waxaa la odhan karaa wuxuu u jeeda isaalatu najaasati walow fii dimni lgusli waa inuu najaasadii iska suuliyo walow suulinteedu maydhashadii xadadka uu ka maydhanayeba ha ku dhex jirte oo bimacnaa taqadum ma shardinayo najaasada inuu iska maydho marka hore kadibna uu xadadka ka maydho oo laba ay kala noqdaan raafici laftiisu ma shardiya saasuu leeyay marka haddii raafici uu sidaa u jeedo dee hadalkiisi hadalka nawowe iswaafaqsanyin sabab markaa loo daciifiyo hadalka raaficina ma jirayso laakiin waxay u badan yihiin inay yidhaahdaan raafici wuxuu u jeedaa waana sa ibnulqaasim uu u fasira uu yihi falaa yakfii khaslatun waaxidatun cani ilxadai wanajaasati wuxuu u jeedaa raafici waa inuu horta najaasada maydho markuu najaasadii maydhistaa iskaga suuliyo kadibna waa inuu maydhashadii kale la yimaadee xadadka uu ka maydhanay oo dee maydhis quri labadooda kuma wada filan ayib nawowi isagu muxuu ihi mee maydhis qura ku filan oo in laba laga kala dhigaa shardi maaha oo haddii dee najaasadu ay tahay najaasadii markaa muqalladada aan ahayn ta muqalladada iyadu maxay u baahan tahay toddoba jeer dee in la maydho iyadoo ciiddina ay la socoto toddobadaasaa ku filan khilaafka nawowi raafici udhexeeye fii hadi lmasala wuxuu leeyahy maxalkiisu waxa weeye hadday najaasadu tahay xukmiya waxaa la mida buu leeyahy bayjuuri hadday cayniyo tahay laakiin awsaafteedii hal maydhisood ay ku suuleen taa lafteeda waa isku haystaa fiiha alkhilaafu aydan wuxuu leeyahy najaasadu hadday tahay cayniya labadoodu waa isku waafaqsan yihiin laba maydhisood inay u baahan yihiin sidaasi ayuu yidhi wa iisaalulmaayi waa rukunkii saddexaad marka ariiqada lagu socdo raafici ariiqada nawi haddii la qaadana de waa rukunkii labaad wa iisaalulmaayi biyaha gaadhsiintooda ilaa jamiici shacri timaha oo dhan la gaadhsiiyo walbasharati jidhka oo dhan wa fii bacdi nusakhi nuska qaarkood badela jamiici usuuli baa ku qoran oo ilaa jamiici soo kuma taal ilaa usuuli shacri walbasharati walaa farqa wax farqi bayna shacri ra'si madaxa timihiisa iyo wagayrihi timaha madaxa kuwaan ahayn dhexdooda ma ahan waa isku mid walaa bayna alkhafiifi walaa farqa wax farqi kaa'inun ma ahaan bayna alkhafiifi timi kii khafiifka ahaa minuu kaa khafiifkii xaalo uu ka mid yahay timaha iyo walkafiifi iyo kii faraha badnaa washacru timaha almadfuuru ee la tidcay in lam yasil ilmaau biyu haddaanay gaadhin ilaa baatinihi guntiisa iyo diirka haluu kaga yaal ilaa binaqdi in la furfuro mooyaane wajaba waxaa waajibay naqdu furfuristiisa wاlmuraadu bilbasharati basharada waxaa looga jeedaa daahiru ljildi baa looga jeeda waa haraga dushiisa ayaa looga jeeda wayajib waxaa waajiba gaslu maa intii qadarkii in la maydho dahara muuqday ee min samaakhay udunayhi labadiisa dhagood dalooladooda ka mid a wa min anfin qadarkii in la maydhaabaa waajiba dahara daahiray ee min anfin san ka mid a sankaasi oo majduucin mid la jaray ah qadarkii in la maydhaabaa waajiba dahara daahiray ee min shuquuqi badanin jir dildilaaci ka mid a sida safantii oo kale wayajib waxaa waajiba iisaalulmaayi biyihii in la gaadhsiiyo ilaa maa taxta alqulfati balanjada halka ka hoosaysa min alaqlafi balanjadaasi oo kii buurye qabka ahaa xaggiisa ka ahaatay wa ilaa maa biyihii shaygii in la gaadhsiiyaabaa waajiba yabdu ee yadharu muuqda maagaasoo min farjilmar'ati gabadhii farjigeeda ka mida cinda qucuudiha markay fadhiisato liqadaa'i xaajatiha ay u fadhiisato wa mimaa yajibu gaslu waxyaabaha maydhistoodu ay waajibtay waxaa ka mid a almasruubatu ayaa ka mid a waa dabada waxa weeyaan duluceeda liannahaa tadharu maxaa yeele way muuqataa fii waqti qadaa'i alxaaja markuu qofku xaajo gudanayo fatasiiru waxay ka mid noqonaysaa marka min daahiri lbadan jidhka intiisan sare ee maydhisteedu ay waajibka tahay ayay ka mid tahay waayo rukunka saddexaad waxa weeyaan buu yidhi in jidhka oo dhan biyaha la wada gaadhsiiyo xaqiiqada qusligaaba dee sidaas jeraya saylaanulmaa cala albadan marka haddii jidhka ay tima ku yaaliin timahaasoo dhan waa inay biyuhu wada gaadhaan ilaa jamiici shacar ilaa guntooda waa inay gaadhaan hadday arrintu qusli tahay kuma filla in timaha dusha un laga maydho bal waxaa waajiba in la gaadhsiiyo biyaha lagu maydhanayo guntooda in la gaadhsiiyo iyo jidhka ka hooseeya in la gaadhsiiyo ayaa waajiba waa masaa-isha ay ku kala duwan yihiin weysada iyo maydhashada weysada waxaanu kusoo maray hadduu ninku leeyahy gadh timo badan oo kahiif ah dusha inuu ka maydhaa inay waajib tahay takhliilkuna inuu manduuba mustaxab inuu yahy laakiin haddii ay maydhasho tahay garhku haba timo badnaado oo qofka hortaagani diirka ka hooseeyaanu arkine waxaa waajiba biyaha inuu gaadhsiiyo timaha faraha badan diirka ka hooseeya waay diirka oo dhanna waa inuu biyihii wada gaadhsiiyo jamiic albashara isagaa waxaanu ihi walaa farqa bayna shacri ra'si wagayrihi timuu meeshay doonayana kaga yaalaan jirka mar haddii qofka meedhasha ay ku waajibto timaha diirka ka hooseeya haragga ka hooseeya waa inay biyuhu gaadhaan walaa bayna alkhafiifi min walkafiifi timaa badan iyo kuwa yarina waa isku mid waynu sheegay wuxuu ihi haddaba waxaa la isweydiin karaa weysada iyo maydhashada maxaa arrintaa loogu kala duway waxaa loogu kala duway maydhashadu wax soo noqnoqdo maaha oo qofka maalin iyo habeen kasta dee laga rabo asbaab bay leedaha asbaabtaasi markay dhacdo ayuunbaa laga rabaa laakiin weysadu iyadu way fara badanto way soo noqnoqonaysaa marka haddii la dhaa timihii faraha badnaa markaad weysaysanayso biyaha guntooda gaadhsii taa mashaqa ka dhalanaysa mashaqada ayaa labada kala duday wuxuu leeyahy timuhu hadday tidcan yihiin oo biyuhu aanay si kale ku gaadhahayn guntooda ilaa in la furfuro mooyaane in la furfuraa waajiba si ay biyuhu guntooda u gaadhaan halkaa maxaa laga fahmay shardi buu ka dhigee in lam yasil ilmaau ilaa baatini hadday tidcan yihiin tidcoodu mid aada loo adkeeyo aanu ahayn oo biyuhu ay guntooda iyo diirka ka hooseeya ay gaadhayaan iyadoo la furfurin waxba la furfuri maayo marka albashara haddaba maxaa looga jeedaa tan la yihi jidhka oo dhan waa inuu gaadhsiiyo sooma albashara wa dhaahiru ljildi buu yihi waa haragga dushiisa baatinka maya inta qarsoon oo isha gudaheedii qofku inuu maydha waajib kuma aha kadaalika sanka gudihiisa inuu maydho timaha sanka ka soo baxaana waa la mid laakiin timaha sanka ka soo baxa hadday banaanka usoo baxaan timihii kale jidhka ku dul yaalay bay la mid yihiin oo in la maydho ayaa waajiba haddaba waxbuu ka farciyey fasiriddaa uu basharada fasiray oo wuxuu yidhi labada dhagood daldaloolkoodaas in la maydho ayaa waajiba yacnaa gudaha maaha in lasoo maydho laakiin daloolkan maa dahara intan muuqatee dee marka saa loo eego la arkayo marka dhegta qofka saa loo eego intaa la arkayo o dhan laalaabatooyinkaas oo dhan inuu maydhaa waajiba ila jidhkii muuqday ayay ka mid yihiin waxaa kaloo waajiba haddii qofkii sanka laga jaro oo aanfin majduucin ay maqtuucin weeyi inta muuqatay in la maydho ayaa waajiba inta muuqatay waxaa looga jeedaa inta goyntu ay muujisay ee sakiinta ama mididii lagu jaray ama seeftii lagu jaray ay baashirtay baa looga jeedaa laakiin intii markii horeba ee aan la jarin iska furnayd iyada in la maydhaa waajib maaha macanaa sagii qofka soo kan maaha waa laga jaray intan hoose ee haraggani uu qarinaayey laakiin dee marka horeba haraggu aanu ku dheganayn biyaha sanka la geliyo dee lagu meedhi karayay in la maydhaa waajib maaha laakiin halkii ay kaga dhacday makiinada ama midida ama seefta lagu jaray ee dabeetana markii hore dee baatin ahayd oo halkaasaa tusaalahaan laga jaray intii soo hadhay iyo inta waxa weeyaan go'day halkii ay iska haysteen ee ay midida lagu jaray muujisay in la maydho ayaa waajiba iminka waxay ka mid noqotay inta muuqata ayay ka mid noqotay shuquuqulbadan waa safantii oo kale safan baa qofka lugaa dildilaacisay meeshaa dilaacdee qaraxday marka hore dee meel qarsoon baa aydoo meedhisteedu waajib maahayn laakiin hadda way soo muuqatay in la maydho ayaa waajiba qofkii buuryadii lagama jarinba buryadii buu leeyahy diir baa ku dahaadhan diirka hoostiisa in la maydho ayaa waajiba waayo jidhka ama jildiga daahirka ee muuqda ayuu la xukumiyey xisan si la taaban karaba mid muuqda yaanu noqone waayo liannahaa mustaxaqat lizaala waa mid xaqeedu uu yahay in la suuliyo walihaada waxay idhaahdaan haddii tusaale ahaan dee inan yar inan kale uu buuryada ka jaro wax maga laga qaadi maayo kii ka jaray haddayna dhibaato kale soo gaadha mooyaane waayo marka horeba xaqeedu in la jaraabuha oo meeshaa inay ku taallo xaqeedu mu ahayn waa yahay haddii uu markaa dee maydhi karo balanjada jidhkaa ka hooseeya waa maydhi haddii kalena waxa waajib ku ah mar hadday maydhisi ku waajibtay si kalena aanu ku maydhi karin inuu iska jaro mooyaane mar hadday maydhisi kuwaaj maydhasha ku waajibtay si kalena aanu ku maydhi karin inuu iska jaro mooyaane inuu iska jaraa waajib bay noqonaysaa waayo haddii maydhistu markaa ay suurtoobi weydana jaristu ay suurtoobi weydana wuu iska tukanaya ka faaqidi uhuureyn buu noqonayaa sidii qofkii ciidu biyow ku weysaysto iyo ciiduu ku gebagabaystaba waaye masaladan waxay ku saabsan tahay qofka nool ay qofka hadduu dhinto iyadoo buuryada ay ku taallo oo hoosteedana aan la maydhi karin ilaa iyada la jaro waxba la jari maayo oo meydka waxba la googoyn maayo xurmadiisa ayaa la ilaalinaya waayo dumarkiina waa ka hadlay gabadhu markay xaaji gudasho gudasho u fadhiisato inta muuqata ayay waajib ku tahay inay maydho masruubada dabada duluceedaas dee qofku markuu xaajo gudanayo way muuqataa soo maaha intaas way kala furanta iyadana inuu maydho ayaa waajib ku ah liannaha tadaru fii waqti qadaai alxaaja buuri tasiiru min daahiri ilbadan wa sunanuhu buuri halka wuxuu ka galay sunan lqusl marka faraa'iddii labun bay kusoo urureen niyada iyo jidhka oo dhan in biyaha la wada gaadhsiiyo wa sunanu ee algusli meedhashada khamsatu ashyaa shayaal shana weeye atasmiyatu weeye in bisinka loo qabto walwudu'u weeye in la weysaysto kaamilan xaalo weysaas ay tahay mid dhammaystiran qablahu meedhashada qusliga horteey la weysaysto wayanigu waa niyoonayaa bihi weysada almukhtasilu kan inuu maydho doonaya muruud lqusli welima maydhane kan maydhashada doonaya sunat alqusli buu u niyoonayaa weysadaas in tajaradat hadday ka maran tahay janaabatu janaabadiisu can ilxadath ilasqari isagoo weyse qaba ayuu janaaboobay soo ma marka oo jimaac tusaalaanu ku janaaboobay ama wuxuu ku janaaboobay jimaacu isaga taabashaa ka dhalanaysee adigu dee ixtilaam buu ku janaabooba marka weysada dee kama jebinaysa soo ma janaabadaasina hore usoo maray marka hadday janaabadiisu ka maran tahay xadath se uga madhaan kartaana waa sidaa dee wuxuu ku janaaboobay bilaa jimaac isagoo soo jeeda eeg muu sameeyey ama fikir kaasay biyi ka yimaadeen ama isagoo fadhiya oo salka dhulka qabadsiiyey ayuu seexday markaasuu janaaboobay weysadii kama jabayso ka janaabadiisu xadadkii asqarka way ka marhan tahay meesha ku waajibtay laakiin wuu weyse qabaa masaladii hore inoo soo martay wailaa buu yihi haddii janaabadiisu aanay ka madhnayn xadaثulasqar oo weyse jab iyo janaaba ay ku kulmeen nawaa waa niyoonayaa bihi weysadaa uu meedhashada ka horaysiinayo alasqara ay rafca xadaثi اlasqari xadadkii yaraa u weyse jabka ahaa xukunkiisa inuu iska kor yeelo ayuu niyoonaya wa imraarulyadi baa ka mida sunayaasha gacantii inuu mariyo calaa maa shaygii wasalad ay gaadho ilayhi isagoo minaljesada jirka ka mida yucabar waxaa laga cabira can hada alimraar marintaa marka la maydhanayo gacantii jidhka la dul marinayo bidelki baa laga cabira magacaasay leeda walmuwaalaatu baa sunno ah inuu maydhashadii xidhiidhiyo sabaqa macna ahaan muwaalaadka macnaheedu waa kusoo hormaray fi lwuduui buu kusoo hormaray fasalkii weysada ka warramayay wa taqdiimu alyumna ee aljihata alyumna jihada midig ee jidhka ee min shiqay labadiisa dhinac ka mida inuu horraysiiyaabaa sunnaa oo calalisrata bidixu ka horraysiiya wabaqiya waxaa hadhay buu yihi ibnulqaasim min sunani lghusli maydhashada sunayaasheedii waxaa ka hadhay umuurun arrimo madkuuratu la sheegay filmabsuutaati lagu sheegay kutubta waxa weeyaan balballaadhan mutawalaadka minaa waxaa ka mida sunayaashaas atatliiu in saddex jeer la maydho jidhkii wa takhliilu shacri baa ka mida in timihii la dhex geliyo faraha soo tii layihi guntooda waa in la maydho kani waa takhliil taa ka horeeya weeye oo inta aanu maydhin timaha horta farihiisoo biyo ku sido inuu dhex geliyo waayo sunayaashii maydhashadu waa shan buu yidhi khamsatu ashyaa yana bictibaari maa dakar intuu isagu sheegay marka loo eegay shantay laakiin dee sida uu shaarixu sheegay shantaa waa ka badantay aad bay uga badantay waaba ka yidhi shaarixu baqiya min sunani اlgusli umuuru madkuurat fi lmabsuutaat shantaa shay waxaa kow kaa inuu bisinka u qabto maqruuna biniyati sunan اlgusl tasmiyo la xidhiidhsan niyada sunan اlgusliga waxa weyaa niyoonaya aqaluhaana waa bismi اllah akmaluhaana waa bismi اllahi الraxmaan الraxiim qur-aanna uula qastii maayo hadduu junub yahay dikri qura ayuu ula qastiyaya ama wuu ilaaqaya sunnaha labaad waa weysada waa inuu weysaysto weysadii luqluqashadii sandaarsiguna waa ka mid weysadaasi sunnaha ah wuxuu la imanayaa maydhashada horteed muxuu u niyoonaya haddaba qofka maydhanaya xaaladiisa ku xidhantay wuxuu weysadaa u niyoonayo haddii uu weyse qabo kan maydhanaya maydhashunbaa ku waajibtay weysadiisa waa u dhowrantay marka weysadaa muxuu u niyoonayaa sunatulqusli buu u niyoonaya weysadii ka mid ahayd sunnayaasha maydhashada haddii aanu weyse qabinna oo xadaثulasqar iyo xadaثulakbar ay ku kulmeenna weysadaa wuxuu u niyoonayaa dee weyse qaadasho weyse jabkii inuu iskaga suuliyo u niyoonaya ayib ka warama hadduu weysaysto isagoon maydhashadii weli bilaabin ay ka jabto ma ku soo celinaya maya waxba kusoo celin maayo se ui aramli ibnu xajar se wuxuu le kusoo celinaya waayo waxaa sunayaashii ka mida dalkiga dalkigu waa jirhkiisa ile gacmaha qofku jirhka ma wada gaari karaane intuu gaari karo inuu gacanta dul mariyo oo inay biyuhu jirhka dul maraan baa faral ah laakiin in gacan loo raaciyo oo la marmariyaa weyse iyo maydhashaba waa sunne sunnayaasha waxaa ka mida buu hi almuwaalaat in maydhashadii la xidhiidhiyo muwaalaadku mar waajib bay noqonaysaa fi lqusl walwuduu waa qofka daa'im alxadatha wuduugaynu kusoo maray qofka waxaa maydhasho ku waajibinaya ama weyse ku waajibinaya si joogtaa uga socdo ka muwaalaad baa shardi u ahaa waajib ku ahaa muwaalaadka macnaheedu wuxuu nagu soo maray buuhi fi lwuduu oo muxuu ahaa in xubnaha maydhistooda la israaciyo oo labada xubnood maydhistooda aan la kala geyn oo loo dhaxaysiin qadar ay ku qalali karto ama xubinta labaad in la maydho intaanay tii hore qalalin marka hawadu dhexdhexaad tahay jawigu kulayl iyo qabow dhexdhexaad yahay qofkana dabeecadda jirhkiisu ay tahay mid dhexdhexaada halkanna waa intii oo kale un sunayaasha waxaa ka mid a inuu dhinaca midig meedhista ku horraysiiyo sunayaal kalena waa jiraan buu yidhi oo kutubta dhaadheer lagu sheegay waxaa ka mida buu yihi atatliif madaxa inuu saddex jeer maydho kadibna dhinaca midig inuu saddex jeer maydho dhinaca bidixina inuu saddex jeer maydho waa sidaas takhliilu shacri baa ka midoo intaanu maydhista bilaabin suu nebigu calayhi salatu salaam samayn jiray fii saxiixi muslim wagayrihi ku sugan min xadiidi maymuuna kadalika fi lbukhaari inuu xantoobooyin biyaa u qaado oo oo uu cokonaysiiyo madaxa biyaa u ku shubo timaa guntooda u gaadhsiiyo israaf ka yaraynaysaa taas halkuu biyo badan ka isticmaali lahaa mar hadduu sii radiyey madaxii hadhow toole biyo badan oo ku maydho uma baahna faslun fasalkan wuxuu ku saabsan yahay fii jumlatin min alaqsaal almasnuuna koox a maydhashooyinka sunnaha ah marka istidraad bu halkan u sheegay istidraadkana waa inagii hore usoo marray waa dikru shay fii kayri mowdici limunaasaba shayga meeshiisii meel aan ahayn in lagu sheego munaasabo keensatay awgeed marka iminka maydhashooyinkan mowdicooda halkan maaha gusljumca mowdiciisu dee waa marka salaatljumca laga hadlayo gusluciideynna waa halka aksaashan iyo meydhashooyinkan xajka la xidhiidhana mowdicooda waa kitaab alxaj laakiin halkan istidraadan buu ugu sheegayo maadaama uu sheegay meydhashooyinkii waajibka ahaa iyo sunayaasha ay leeyihiin munaasib waxaa noqotay meydhashooyinkii sunna ahaana inuu raaciyo ayib wuxuu yihi wاlاktisaalaatu wa jamcu اktisaal meydhashooyinkii almasnuunati ahaa kuwa la suneeyey sabcata cashara waa toddobiyo toban oo guslan meydhasho ka ahaaday marka almasnuunaatu baa ficnayd inuu yidhaahdo maadaama sifadu ay tahay jamc inuu mawsuufku uu jamc yahay sifadana inuu ka dhigo iyadana jamc si ay isu daboolaan isku mid ay ugu noqdaan mawsuufka iyo sifadu sida afsaxi waa sidaas waa toddobiyo toban buu yidhi waa inta isagu u sheegay iyo sida isagu u sheegay marka la raaco wuxu uhi qusuljumacati weeyaanka koobaad waa maydhashada jumcaha la maydho lixaadirihaa baa loo suneeyey lixaadiriiha baa nuska qaarkood ku qoran dadka imanaya ayay sunno u tahay oo waktuhu maydhashada jumca wakhtigiisuna min alfajri saadiq buu ka bilaabmaya waaga runta ah ee salaada subax waktigeedu kusoo galo markuu beriyo markaasuu bilaabmaya maydhashada koowaad ee sunnaha waa maydhashada jumca buuri wuxuu ugu bilaabay waa aakadu laksaal maydhashooyinka sunnaha waa ta ugu adag waayo dee waxaaba la isku khilaafay waajibnimadeeda xadiid badanoo amraysa nebiga ka soo aroortay guslu ljumucati waajibun calaa kulli muxtalim laakiin waajibuntaa mutaakid baa looga jeedaa buuri shaafici waa mid la akiday awaamirta ku soo aroortay meedhashada jumcaana inay waajibin faa'iidaysa waxaa ka leexshay xadiidka samura nebigu uhi man tawada'a yowma aljumucati fa biha wa nacimat qofka maalinka jumcaha weysaystaa maxana ruksadii buu qaatay wa nicma alkhislatu alwudu waman ikhtasala falquslu afdal ka maydhana dee maydhashada ayaa fadli badan tirmidiyo baa wariye xadiidka nasaa-i iyo waana xadiid saxiix waxaa lagu yaro cileeyaa inuu yahy min ariiqi alxasan can samura la isku khilaafsan yahay xasan samura wax ma ka maqlay sida raajixaana waa inuu mutlaqan wax uga maqlay nacam yaa loo suneeya maydhashada jumcaha lixaadiriha ee man yuriidu xuduuraha qofka doonaya inuu yimaado yaani kuma waajibin be xataa haddii imaanshu uu xaaraan ka yahay oo uu tegayo inuu soo maydho ayaa sunaa gabadhii baa bilaa idan iyadoo ninkeedii idan aan ka haysan bay salaaddii jumca tegeysaa tegitaankaasi xaaraan buu ka yahay lakiin mar hadday tegaysaa inay maydhataa waa sunne wakhtigiisu goorbuu bilaabmayaa waagu markuu baryo waagan salaada subax lagu tukada goorma ayuu dhammaanayaa wayantahi waktuhu bidukhuuli fi salaa bay yidhahdeen culimada qaar salaada jumco marka la galo ayaa wakhtigii meydhashadaasi ay dhammaanaysaa laakiin sida muctamadkii waxa weeye wakhtiga maydhashada jumcuhu waxay dhammaanaysaa wuxuu dhammaanayaa wakhtigaasi markuu salaadii jumce tukashadeeda ka quusto sula khalaas ka gaari mayso way kaa baxday waa goorma oo markuu imaamku salaama naqsado markuu imaamku salaada jumce ka salaama naqsado ayuunbaa wakhtigii meydhashadaasi ay dhammaanaysa u dhammaanaya wa guslulciideyni weeyaan ka labaad labada ciidood meydhashadooda alfitri waaladxa ciid ilfitri iyo ciid aladxa ciideynkay bedel ka yihin xadiid baa kusoo aroortay nebigu calayh salatu salam inuu maydhay marfuuca ma ansixin laakiin waa arrin saxaabada ka ansaxday sida cali bin abi aalib iyo cabdilaahi bni cumar iyo ciladii jumcaha nebigu waa amray in loo maydhaana ciideynkana waa ku jirta wayadkhulu waa soo gelaya waktu hada lgusli meydhashadan ciidda wakhtigeedu binisfi leyl ee bidukhuuli nisfi leyl habeenka kale barhkiisu markuu soo galo sida afdalkaaina waa markuu waagu baryo kadib inuu qofku maydho maxaa loo baneeyey nisfuleylka marka la gaadho inuu maydho ciidda u maydho waxay leeyihin ciiddu jumca waa ka duwantoo dee meelo fog baa looga imanaya marka haddii la idhahdo waagu markuu baryuunbaa meedhashadeedu ay bilaabmaysaa dee dad dadba ay salaaddii ciiddu ka tegeysa ciladaasay u sheegeen walistisqaa'i ay waquslulstisqaa'i meydhashooyinka waxaa ka mid a meydhashada loo maydho roobdoonta waxaana wakhtiga meydhashadaasi ay soo gelaysaa qofku hadduu kelidii yahay markuu doono inuu salaaddaa tukado haddii jamaaco uu ku tukanayana markay dadku isu yimaadaan salaada marka laga baxana maydhashada wakhtigeeda u baxay ee alabi suqya min allah istisqaagu fasiraya waa waraab in laga dalbo min allahi ilaah wlkhusuufi wa guslulkhusuufi ayaa sunno ah maydhashada dayaxmadoobaadka lilqamari xaalo khusuufkaasi u sugnaaday dayaxa iyo wlkusuufi wa guslulkusuufi lishamsi xaalo kusuufkaasi u sugnaaday qoraxda u sugnaaday oo dayax madoobaadkii khusuuf buu isticmaalay qoraxmadoobaadkiina kusuuf buu isticmaalay baabkeedaanu masalada ugu tegi doonaa wax daliili kuma soo aroorin laakiin dee jumcaha iyo ciidda iyobaa looga qiyaas qaatay oo cilada lafteedii baa ku jirta bay leeyihinoo mar haddii laysu imanayo in lasoo maydho si aanay dadku dhididka iyo shiirka aanay isugu dhibin waalquslu maydhashadii baa sunno ah min ajli ghaslilmeyti meydka maydhistiisa daraaddeed loo maydho musliman sawaan waxaa isku mida kaana ahaya almeytu meydku la maydhay musliman ahaya aw kaafiran ahayo dee gaalka waa la maydhi karaa maydhistiisa waa jaa-is waajib unbaanay ahayn gaalkii dimada lahaa wa ghuslulkaafiri ayaa sunno ah gaalkii meedhashadiisa yacnaa kii gaalka marka hore ahaa idaa aslaama markuu islaamo in lam yujribu haddaanu jinaaboomin fii kufri intii uu gaalka ahaa aw lam taxid ama aanay xaydin intii ay gaaladda ahayd alkaafiratu wailaa haddii uu ninka ay janaaboobay markuu gaalka ah ama gabadhan soo islaamtay marka gaalada ahayd ay xayday wajaba waxaa waajibay algusul meedhasha ku waajibtay bacda alislaami markay islaamaan kadib fil asax waqiila waxa hi yasqutu waa dhacayaa qusligaasi quslujanaabati iyo quslulxaydi idaa aslama haddii qofku marka qofku islaamo maydhashooyinka sunaa waxaa ka mid a qofkii meyd maydhay meydku noocu doonayaba ha noqdee inuu maydho oo nebigu calayhi salatu sala wuxu uhi man hasala mayitan falyaktasil waman xamalahu falyatawada qofka meyd maydhaa ha maydho amarkaasi sunanimu buu tusinayaa ee xadiidka kale ayaa fasiray ee odhanaya laysa calaykum fii gasli mayitikum guslun idaa ghasaltumuuh meydkiina markaad maydhaan maydhasha idinkaga waajibi mayso marka macnaa waa sunna un maydhashooyinka sunna waxaa ka mid a ghuslulkaafiri buu ihi kaafir markuu leeyahay ilaa hadda qofkii gaal maahee biictibaari maa kaana weeye waa wuxuu markii hore ahaa marka loo eego marka waxaa fiicnaan lahayd inuu idhaahdo waguslu man aslama maydhashooyinka sunna waxaa ka mid a qofkii islaamay maydhashadiisa goormaa maydhashadaasi ay sunno tahay nebigu calayhi salaatu wasalaam waa amray ragga qaarkood oo soo islaamay inaanay waajib ahayna waxay ka qaateen dee qof kastoo soo islaamay nebigu ma amri jirin bay idhahdeen dee waajib tahayna qof kaloo soo islaamayba waa amri laha waa goormaa maydhashadaasi sunno ay tahy waa haddii intuu gaalka ahaa wax maydhasho ku waajibiyaa aanu ku dhicin oo haddii intii uu gaalka ahaa wax maydhasho ku waajibiyaa uu ku dhacay intuu gaalka aha maydha ama yaanu maydhane markuu islaamo kadib maydhashaa ku waajibaysa tusaale ahaan isagoo gaal uu junubay ha maydhaa janaabada ha ka maydha ma yaanu ka maydhan markuu islaamo waa inu maydho iyadoo gaaladabay xaydday xaydkaa ka maydhata ma yaanay ka maydhan markay islaamto maydhashaa ku waajiba u leeyay wajaba alguslu bacda alislaami fi lasax ka khilaaf baa ku jira wajhiya wa qiila waxaa la yidhi yasqutu idaa aslama muqaabilu lasaxa weeye oo markuu ay islaamaan maydhashadii fi lkufri ku waajibtay way ka dhacaysaa qul liladiina kafaruu in yantahuu yukfar lahu maa qad salaf wixii hore o dhan in loo dhaafayu ilaahay sheegay iyo alislaamu yajubu maa qablahu salaadii miyaa la odhanayaa gaalnimada ku dhaafay a kusoo celiyo maydhashadii maxaa loo odhanaya laakiin waxay leeyihiin haddii la weydiiye su-aaloo la idhaahdo waajibaadkii kaleba islaamnimada dabadeed lama weydiinaye maydhashadaa maxaad ugu waajibinaysaan bacda alislaam kii janaaboobay iyo tii xaydday fi lkufr waxay leeyihin waajibaadka kale iyaga culays baa ka dhalanaya sida salaadii oo kale iyo soomkiiyo haddii lagu waajibiye dee dad badan inay islaamnimadooda ka maagaan baa dhici karta laakiin maydhashadu iyadu waa wax iska sahlan bay idhahdeen laakiin nebiga calayhi salaatu wasalaam dadkii soo islaamayey muu kala weydiin jirin miyaad janaabowday gabadhay miyaad xaydday waxaas haddii janaabadii filkufri dhacday iyo xaydkii filkufri dhacay islaamnimada dabadeed uu ku waajibinayo maydhashana nebigu calayhi salatu salam waa kala weydiin la walmajnuuni waquslulmajnuuni baa ka mida maydhashooyinkii sunna ahaa kii waallaa maydhashadiisa iyo walmuqma caleyh kii miir doorsoomay idaa afaaqa markay soo miiraabaan ayay meedhashadaasi sunno u noqonaysa walam yataxaqaq aanu xaqiiqoobin minhumaa xaggooda aanu ka xaqiiqoobin inzaalun ay nuzuu khuruuju maniyin mani inay ka soo baxday aanu xaggooda ka xaqiiqoobin fain taxaqaqa hadduu xaqiiqoobo minhumaa xaggooda ka xaqiiqoobo inzaalun mani dejin inzaalka nuzuulun baa looga jeedaa waa kii hore noogu fasiray khuruuj lmani yidhi wajaba waxaa waajibay alguslu meedhashaa waajibtay calaa kullin mid kasta ku waajibto minhumaa labadooda ka mida kaa waasha iyo kaa miir doorsoomay markaa qofku hadduu miir doorsoomo markuu soo miiraabo inuu maydho waa sunna nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu xanuunsanayu miir doorsoomay markuu soo miiraabay tashtigaa biyo igu shuba buu yidhi markaa biyahaasaa nebiga calayhi salatu wasalaam loogu maydhay kii markaa waasha ee miirsadayna waa looga qiyaas qaatay ta kale shaafici wuxuu yidhi dadku markay waashaa waa lagu kacaa marka mar hadduu waashaba kolley inta haalibka mani waa ka timaada markaas awgeed baa la yidhi waa sunna inuu maydho waxaa waajib loo odhan waayo dee waa mala uun inay wax ka yimaadeene wax lahuba maaha wuxuu leeyahay waa haddii inay mani ka timi qofku markuu waa waala iyo markuu miir doorsoonaa aan la ogeyn haddii la ogaado xaaladdaa maray ku jira inay mani ka timi dee iyadaa maydhashada ku waajibinaysa walguslu baa sunnaa maydhashada cinda iraadati alixraam xarmasho qofku markuu doono uu maydhanayo walaa farqa wax farqi fii hada lqusli maydhashadan dhexdeeda bayna baaliqin maahan ka qaangaaday iyo wakayri kaan qaangaadhin walaa bayna majnuunin wacaaqilin mid waalan iyo mid miir qabana farqi uma dhexeeyo maydhashada exraamka dhexdeeda walaa bayna daahirin waxaaidin gabadh daahira iyo gabadh xaydlana farqi uma dhexeeyo maydhashada exraamka dhexdeeda fain lam yajid haddaanu helin almuxrimu ay muriidulixraami kaa doonaya inuu xraamto almaa biyow ku maydha haddaanu helin tayamama waa gebagabaysanaya maydhashooyinka sunnaha bay ka mid tahay oo nebigu calayhi salaatu salaam waa maydhay bal asmaa bintu cumays oo umushay iyadoo dilxulayfe la joogo halkii laga xarmanayey oo dee dhiiggii dhalmadaba leh nebigu wuxuu amray calayhi salaatu wasalaam inay maydhato marka maydhashadaasi waa sunne dadka ixraamanayoo dhan baana laga rabaa qofka yar xataa la doonayo in la xajisiiyo waa in qofka mas-uulka ka ahi uu maydho xataa haddaan mumayis ahayn yuqasiluhu weliyo kawaalanna waa saasoo kale qofka waalan dee xajku ka ansaxaya xajatulislaam ubaan ka dhacayn ka yare aan aan weli garaadsanba siduu uga ansaxayo ajar loogaga qorayo gabadhii daa'irka iyo tii xayd kale waa isku mid dee xayd ka maydhan mayse xraamka u maydhanaysa iyadoo xayd lana ama nifaas lana gabadhu way xraaman kartaa haddaanu biyo helin buui waa gebagabaysanayaa waaye walguslu baa sunaa maydhashada lidukhuuli maka maka gelisteeda qofku uu maydhanayo limuxrimin mid ixraamanayabaa maydhashadaas sunna ay u tahay bixajin xaj ixraamtay dheh limuxrimin mid ixraaman bixajin xaj aw cumratin ama cumro walilwuquufi baa loo sunaya maydhashada istaagga bicarafata la istaagayo bitaasici dilxija bisha dilxija maalinkeeda sagaalaad walilmabiiti baa loo sunneeyaa hoyaatinkii bimusdelifata musdelife lagu baryaayey waliramyi ljimiaari baa loo sunneeyaa jamradihii athalaaa ee saddexdaa tuuristooda waliramyi ljimaari baa loo sunneeyaa jamradihii tuuristooda jamradihii athalaaa ee saddexdaa fii ayaami tashriiqi la tuurta ayaamu tashriiqa athalaaa ee saddexdaa ikhtasilu waa maydhanaya liramyi kulli yowmin maalin kaste tuurashadiisu u maydhanaya oo minha ayaamu tashriiqi ka mida guslan maydhasho amaa ramyu jamrat alcaqaba miyaa jamratulcaqaba tuuristeeda fii yowmi naxri maalinka tobnaad ee yowm alciid adxaya la tuuranayo falaa yakhtasilu maydhan maayo lahu waayo liqurbi zamanihi waa wakhtigiisii dhowaanshihiisa min gusli lwuquuf wakhtigiisii ka soo wareegay maydhashadii wuquufka carafa uu maydhay walguslu baa sunnaa liawaafi awaafka uu maydho awaafkii asaadiqi ee ku dhaboobayay biawaafi quduumin wa awaafi ifaadatin wa awaafi wadaacin wa baqiyat laqsaali maydhashooyinkii intooda kale almasnuunati maydhashooyinkii sunna ahaa madkuuratu waa mid lagu sheegay filmutawalaati baa lagu sheegay maydhashooyinka sunaa waxaa ka mida alguslu lidukhuuli maka markaa limuxrimin buu yidhi qeyd maaha taasi xataa hadduu yahay qof aan ixraamnayn oo doonaya maka inuu galo inuu maydha waa sunne nebigu calayhi salaatu wasalaam dii tuwan meesha la dhaahdo ayuu ku maydhay sida bukhaari saxiisi ku wariyay kadibna u galay makuu galay ibnu cumarna arrintaasi waa kaga dayan jiray rasuulka lilwuquuf bicarafana waa u maydhanayaa buu yihi istaagga carafo marka waaga maalinka sagaalaad uu beriyo ayuu wakhtiga maydhashadaasi ay bilaabaysa sida tii jumco oo kale inta markaa wuquufku uu jirana wakhtigaasi waa jira ilaa waaga maalinka tobnaad uu beryayo wakhtigii wuquufku waa jooga wakhtigii maydhashadaasina waa jooga marka qof kastoo carafo iska taga maahee waa qofka xaajka ah ee carafo jooga maalinka sagaalaad ee bisha dilxija saxaabadana maydhashadaas ilay sunnata waa ka sugnaatay cali bin abi aalib radi allahu canhu ayay ka sugnaatay maydhashooyinka sunnaa waxaa ka mida buu yidhi alguslu lilmabiiti bimusdelifa walilmabiiti walguslu baa sunna ah lilmabiiti baryitaan uu u maydho bimusdelifata musdelife uu ku baryo laakiin tani waa marjuux weeye muctamad maaha sida muctamadkaah waxa weyaan cinda shaaficiya annahu laa yusanu alguslu lilmabiiti bimusdelifa sababtuna waxa weeyaan dee qofka musdelifa habeenkii tobnaad yimi galabtu carafa ka yimi markaa dee maydhashadii carafaabuu ku cusub yahayba wahaakada kullu gusleyni taqaaraba laba maydhasho kastoo isku dhowaadana waa saas oo ka dambe sunno noqon maayo kii horaa dee weli qofka kasii qoyan nadaafadiisii uu leeyahy maydhashooyinka sunna waxaa ka mida ui maydhashada la maydho loo maydho tuurashada saddexda jamradood suqra walwusta iyo alkubra oo oola tuuranayo saddexda maalmood ayaa mutashriiqa la dhaa maalinka koobiyo tobnaad ee dilxija maalinka labiyo tobnaad iyo maalinka saddex tobnaad maalinka tobnaad jamratulcaqaba qura la tuurta in loo maydha ama sunna waa soo socota marka wuxuu yidhi maalin walbaa hal maydhasho maaha inuu jimro kasta u maydhanayo maalinka koobiyo tobnaad hal mar unbuu saddexdaba wada maydhanaya maalinka labiyo tobnaad saasoo kale maalinka saddex tobnaad saasoo kale oo markuu leeyahy faykhtasiru liramyi kulli yowmin minha quslan oo maalin walba tuurashadeeda saddexdaa jimro uu tuuranayo hal maydhasho u maydhanayaa buuhi wax daliilo gaaroo kusoo aroore ma jiro laakiin de waa meel la ysugu imanayaabay leeyihin jamratulcaqaba tuurashadeeda uu maalinka tobnaad tuuranayo iyadoo qura maalinka tobnaada tuurtahay iyadoo waxba u maydhan maayo waayo maydhashadii carafa ile subaxa tobnaad buu maydhanayahay ayaa weli kasii qoyan buu leeyahy liqurbi zamanihi min ghusli lwuquuf marka waxay ahayd dee isagu mar hadduu yihi walilmabeyti musdelifa maxay ahayd inuu yidhaahdo liqurbi zamanihi min usli min ghusli lmabiiti bimusdelifa bay ahayd inuu yidhahdo soo ma ile ghusliga musdelifa ayuu ku daree isagaana ka dambeeya ghusliga carafa soo ma markaa saasuu dee munaasib ku aha maydhashooyinka sunna waxaa ka mid a maydhashada dawaafka loo maydho markaa tani muctamed maaha waa marjuux muctamedku waxa weeye dawaafka in loo maydhaa inaanay sunno ahayn dawaafka saddexda dawaaf kii uu yahayba dawaaf alquduum iyo dawaaf alifaada iyo dawaaf alwadaac tafsiirkooda kitaab alxaj baynu ku arki doonaa faslun fi lmasxi cala alkhufeyn fasalkan wuxuu ku saabsan yahay masixitaanka la masaxo labada khuf dushooda waxaa munaasib ahayd almasxu cala alkhufeyn inuu wuduuga ama weysada ku xigsiyo waayo dee labada lugood halkii laga maydhi lahaa unbaa khufkii qofku uu xidhnaa uu masaxaya sooma marka almasxu cala alkhufeyn tahaaro mustaqilo madax bannaan maaha waa juzun min alwuduu waa qeyb weysadii ka mid a waxaa laga yaabaa markaa inuu xigsiiyey gebagebaysiga dee gebagebaysigu uu masxiye kana uu masxi yahay isagaanuu soo horreysiiyey leanna waxaa lagu masaxayo khufeynka waa biyo gebagebaysigana waxaa wejiga iyo gacmaha lagu masaxaya waa ciid wuxuu ka hadlay xukumkiisa wuxuu ka hadlay shuruudiisa wuxuu ka hadlay muddada uu shaqaynayo masxigaasi wuxuu ka hadlay mubtilaadkiisa waxyaabaha buriya wuxuu ka hadlay kayfiyadiisa iyo qaabkiisa oo muu sheegin abushujaacu kayfiyada iyo qaabka loo masaxayo laakiin ibnuqaasim baa ishaaray oo tilmaamay wuxuu uhi walmasxu masixitaanka cala alkhufeyni labada khuf dushooda la masaxaa jaa-izun waa mid bannaan labadaba waa hadduu wada masaxayo qofku laakiin hadduu idhaa ka warran labada lugood midna waan maydhayaa ta kalena khufka ku jiraan masaxaya ma ansaxaysa taas labada lugood xubin quroo kale iskaga dhigan yihiinoo waa dhinac isu raacaan waa in wada maydho ama khufka waa inuu wada masaxo waa jaa-is buu yidhi bimacnaa ma aha waajib maaha xataa mustaxabna maaha ilaa dee xaalado gaara mooyaane haddii qofku tusaalaan uu dareemayo naftiisu inay diidan tahay oo ay ku degi laadahay almasxu cala alkhufeyn markaasoo kale mustaxab tahay inuu masaxo si uu naftiisa waxa uga saaro ile naftiisii baa diidan arrin axaadiidu ay tilmaantay qowl iyo ficil bay nebigu alayh salatu salaam ku sheegeen mararka qaarkood almasxu cala alkhufeyn waajib buu noqon karaa hadduu haysto biyo masxi ee ugu filan laakiin meedhashaaan ugu filayn waa waajib markaa inuu masaxa ama waktigii baa cidhiiri ka noqdayoo hadduu is yidhaahdo meedhis ka gaadhsii luga aad maydho salaaddii baa ka baxaysa laakiin hadduu masaxo salaaddii buu ka gaadhaya amaba se masxigii waxaa ku xidhmay qof qarqoomay badbaadintii oo intuu lugaha maydhayo qofku dee qarqoonka ku dhimanaya laakiin hadduu maydhista iska daayo qofku inuu masaxo uu ka gaadhaya qofka uu ka soo saari karaa mararka qaarkood xaaraan buu noqon karaa dee hadduu qofkuoo maqsuub yahay ama xariiru ka samaysan yahay laakiin waa ka gudayaa dee weysadu waa ugu ansaxaysa sunno markuu yahayna waynu sheegnay makruuh wuxuu noqda hadduu ku celceliyo takraar ma aqbala masxigo saddex jeer hadduu masaxo qofkii waa arrin makruuha weeye wuxuu yidhi walmasxu masixitaanka cala alkhufeyni lmasaxa jaa-isu weeye fi lwuduui weysada dhexdeeda ayuu jaa-is yahay ama fi lwuduui weysada dhexdeeda la masaxo walow weysadu sunnaba ahaatee laa fii guslin maydhasho dhexdeed maya maydhashadaasoo fardin farala aw naflin ama sunnaah walaa fii isaalati najaasati najaaso suulinteedna maya falow ajnaba hadduu qofku janaaboobo aw damiyat ama ay dhiigto rijluhu lugtiisu maalan tusaale ahaan faaraada uu doono almasxa inuu masaxo khufkii bedelan can gasli rijli lugtaa dhiigtay meedhisteeda masixitaan bedelka ah lam yujzi ka gudi maayo bal laabudda waxaa laga maarmaana min algusli meedhis wa ashcara wuxuuna dareensiiyey buui qowluhu uu yidhi abuu shujaac almasxu cala alkhufeyni jaa-izun uu yidhi ana gasla rijlayni labada lugood meedhistoodu afdalu inay ka fadli badantay min almasxi marka labada keebaa fadli badan wax daliilo kala fadilaya ma jiro walihaada culimada qaarkood waxay idhahdaan hayr ashaaficiya marba qofka kii u sahlan baa afdala ee takalufaanu ku jirin wainamaa yajuusu wuxuu bannaan yahay un masxu lkhufeyni wainamaa yajuusu waxa bannaanun dheh masxulkhufeyn labada khufba masixitaankooda laa axadimaa laa masxu axadihimaa midkood masixistiisa maya faqad kelidii xaalo u yihi ilaa an yakuuna inuu yahay mooyaane faaqid alukhra tii kale lugtii kale mid waayey oo bimacnaa ilaahay baan u abuurin de ama laga jarayba bialaaati sharaa'ia ayuu ku bannaan yahay marka wuxuu leeyahay almasxu cala alkhufeyn wuxuu bannaan yahay fi lwuduu maydhistii labada lugood ee weysada dhexdeeda waajibtay ayuunbuu bedel ka noqonaya masxigaas laakiin haddii qofku uu maydhanayo maydhasho faral ama sunna ah oo laba kuf uu xidhan yahay masixitaanka labadaa kuf uu masaxaa maydhis maydhashadii bedel ka noqon maayo oo janaabada in laga bixinayo dee waata xadiidka kusoo aroortay ayib haddii ay najaasa marsan tahayna oo tusaale ahaan waa kaa yidhi aw damiyat rijlu lugtiisii baa dhiigtay dhiigguna de waa najaas bay leeyihi dhiig najaas aa marsan kufna uu xidhan yahi inuu kufkaa dushiisa masaxaa najaasadaa marsan waxba uga tari mayso maxaa waajib ku ah buu ihi inuu kufka iska bixiyo oo dabeetana uu maydho dhiiggii uu maydho ma almasxu cala alkhufeyn wuxuu banaa ayuunbaa bannaan buu ihi labadaba in la wada masaxo laakiin isagoo labadii lugood leh inuu kuf qura masaxaa ka gudi mayso laakiin hadduu lug qura leeyahay qofku oo lugtaa kuf uu ku xidhan yahay kaasuma masaxaya saddex shardi buu ku bannaan yahi shardi afraadna waa ku dari doonaa shaarixu an yabtadia ay alawalu shardiga koowaad an yabtadia waa inuu bilaabo ay shaksu buu ujeedaa qofka masaxaya ay shaksu muriidu lmasx cala alkhufeyn lubsahumaa xidhashadooda waa inuu bilaabo bacda kamaali ahaarati ahaaro dhammaystirankeed kadib markay ahaaro u dhammaystirantay kadib falow kasala hadduu maydho rijlan lug labadii lugood ka mida wa albasa u xidho khufaa khufkeedii uma facala dabeetana uu sameeyo bilukhraa tii kalena kadaalika saasoo kale uu ku sameeyo lam yakfi kuma filla walow ibtadaa hadduu bilaabo lubsahumaa labada kuf xidhashadooda bacda kamaali ahaarati buu bilaabay ahaaro dhammaystiran dabadeed bacda ahaarati lkaamilati uma axdaa dabeetana uu weyse jabo qabla wusuuli rijli lugti intaanay gaadhin qadama lkufi kufka gomadiisa manaa waabuu dhex geliyey laakiin halkii dee baabacadii iyo halkay faruhu gelayeen iyo weli may gaadhin lugti dhexdii socota lam yujzi lmasxu masxigaas iska gudi maayo waa yahay almasxu cala alkhufeyn wuxuu ihi shuruud buu leeyahay shardi kooda waa maxay waa inu labada kuf xidhay iyadoo tahaara ay u dhammaystirantahy oo maydhasho aan aan lagu lahayn maydhasho hadday ku waajibtay uu maydhay oo haddii waa uu bilaa weyse ah uu weysaystay haddaanu biyo haysan uu gebagabaystay marka ahaara waa inay u dhammaystiran tahay iyadoo tahaaradu u dhammaystiran tahay waa inuu xidho nebigu muxuu ku yidhi abu muusa alashcari markuu doonay khufkii inuu ka bixiyo dachumaa fa inii adkhaltuhumaa aahiratayn xadiidka bukhaariyo muslim ba ay wariyeen marka kaasi waa shardi waa yahay masaa'il buu ka farciyo wuxuu yidhi hadduu labada lugood midkood maydho oo uu khufkii geliyo isagoo weli tii kala maydhi weeyaana la soco lugtii midig buu maydhay markuu maydhisteedii dhameeyuu khufkii u geliyey hadda tii bidixo waarsanta haddana tii badix buu maydhayo iyadana kufkiibuu u geliyey kufkaama masixi karaa maya lam yakfi buuri waayo labada lugoodoo wada daahira kufka muu xidhan kufka uu lugta midig geliyey iyadoo lugtii bidix weli aan daahirahayn buu xidhay dee sooma marka shardigii ahaa bacda kamaali ahaara bacda kamaali ahaarati ayaa ka maqan walow ibtadaa lubsahumaa bacda kamaali ahaarati xidhashadooda ayuu bilaabay ahaaradii oo u dhammaystiran kadib dabeetana isagoon khufkii weli wada xidhan oo lugtiisii khufka guntiisii aanay gaadhin ayuu weyse jabay hadda wuu geliyeyba lugta inteedaba horuu tusaale ahaan geliyey ama wuu wada geliyee laakiin sagxaddii khufka lugtiisii weli may gaadhin oo may fadhiisan ee dhexday sii socota halkaa isagoo marinayuu weyse jabay khufka adhow wa masixi karaa maya waayo iyadoo xidhashadii aanay dhammaystirmin ayay weysadii jabtay amaba se wax maydhasho ku waajibiyaa ku dhacay shardiguna muxuu ahaa iyadoo tahaaray u dhammaystiran tahay inay xidhashaduna dhammaystiranto wa an yakuunaabaa shardi ah inay ahaadaan ay alkhufaani labada khuf saa tirayni kuwa qarinaaya limaxalli ghaslilfardi maydhista faralkaa meesheeda min alqadamayni xaalo maxalkaasi uu ka mid yahay labada gomadood bikacbayhima ay maca kacbayhima iyadoo labada kuraamoodna ay la socdaan falow kaanaa hadday in labada khuf duuna alkacbayni labada kuraamood meel ka hooseysa kuwa ugu jooga wadaalika kalmidaasi weeye see buurhkii gaagaabna buurhka lugta inta kuraanta ka hooseysa qariya ayaa midaas la idhahda lam yakfi kuma fila almasxu masixitaanka calayhima uu masaxo ee cala alqadamayn uu masaxo yana duuna alkacbayn wlmuraadu bisaatiri saatirka waxaa loola jeedaa huna halkan alxaa'ilu baa loola jeedaa yanaa wax kala teedaya oo udhaxaynaya lugtii iyo waxa kale laa maanicu ru'yati looma jeedo wax lugtii in la arka qarinaya looma jeedo wa an yakuuna satru baa shardiya qarintu inay noqoto min jawaanib khufayn kufka labadiisa dhinac dhinac dhinacyadiisa dheh laa min aclaahuma xagga sare maya xagga sare inuu kufku ka qarinaayo lugta shardi maaha marka shardiga labaad ee ka mida shuruudu almasix al khufayn waa inuu kufku wada qarinayo intii lugta ka mid ahayd ee meedhisteedu ay waajibka ahayd waa inuu wada qarinayo marka min alqadamayni buu yidhiyo qusuur baa ku jira cibaarada abushujaaca qadamaynku waa inta kacbeynka ka hooseyse walihaada buu u dhammaystiray ibnulqaasim shaarix oo yihi bikacbayhima buu raaciyey maca kacbayhima qadamka waa lugta intaa kuraamaha ka hooseysa iyo kuraamaha intaba waa inu wada qarinayo ila maxalufardiga waa intaas intaasa maxalufardigie marka wuxuu yihi haddii ay labada kuf ugu joogaan kuraamaha meel ka hooseysa oo sida dee kamihii buurhkii gaagaabnaayoo kale ay yihiin lam yakfi lmasxu calayhima kuma filo dee weysadii meesheedii u geli maayo saatirka maxaa loo shardiye waxaa loo shardiyey dee waxaa la rabaa in iyaga la masxo oo maydhistii la maydhi lahaa maxalufardiga masxoodaasi bedel ka noqda sooma haddii maxalufardigii ay qaybi muuqato qaybta waajibkeedu in la maydhaa bay noqonaysa sooma miyaa lu qura lagu kulmin karaa maydhis iyo masixitaan odhan karta intaa qadamkana qofkan u masaxaya kuraamaana waan maydhaya ma soconayso inaad wada maydho iyo inaad wada masaxdo waxba kama dhexeeyaan masixina wuxuu kuu banaanaanayaa markuu maydhistii oo dhan bedel ka yahay ee intii aad maydhi lahayd ay wada qarsoonta waayo qarsoonaantana loogama jeedo inaan la arkahayn hadduu qofku xidhan yahay tusaale ahaan qof shafaafa oo laga dhex arkayo lugta midabkeedii dhibaato ma laha quraarad qof quraaradaba hadduu xidhaya tusaale ahaan oo lagu socon karo dhiba ma leh aragtida ma halkee waa inay waa inuu qofku ka asturayo lugta dhinacyada iyo dee hoosta xagga sare maya halkaasi hadday saa isaga furan tahay xagga sare uu ka ballaanayo halka haddii lugta laga eego laga arkayo laakiin ballaanidu aanay sabab ahayn in lagu socon kari waayo oo shardi soo socda kaasine dhibaato male waa la masixi karaa wa an yakuunaba shardi waa shardigii saddexaad labada qof inay ahaadaan mimaa qofkii inay ka mid ahaadaan yumkinu ay suurtowdo tataabuculmashyi socod isdabagelkii calayhima ay fiihimaa iyadoo iyaga la geshan yahay la socdo litaradudi musaafirin loo socdo qof socdaala noqnoqoshadii fii xawaa'ijihi ay lixawaa'ijihi baahihiisa u sosocdo baahiyahaasoo min xatina inuu rar ka dejiyo gaadiidka watarxaalin rarisa wayukhadu waxaa laga qaadanayaa buu ihi ibnulqaasim min kalaami musanif hadalka musanifka waxaa laga qaadanayaa kownuhumaa inay ahaadaan labada qof inay shardita inay ahaadaan qawiyeyni laba xoog badan bixayu meel yamnacaani ay diidayaan nufuudalmaayi biyihii inay ka dusaan waaye shardi kale waxa weeye qofka maxaa loo loo rukseeyey qofku inuu masaxo waxaa loo rukseeyey dee inuu qofkii qofku ku intifaaco oo uu ku socon karo oo bixintiisana aan lagu kalifin laakiin qofkii hadduu imid aan laguma socon karin qofku muxuu ku falaya marka muxuu u taraya qofka marka qofkii waa inuu yahay miduu qofku ku socon karo socodkii maa inuu hal marun ku dhaqaaqi karo waa inuu tallaabooyin isdaba dhigi karo laakiin waa meeshu hadday tahay meel quf lagu socon karo hadday meeshu tahay meel aada u rafa dhagaxaan ay kasoo taagtaagan yihiin tusaale ahaan wada qodaxa qodaxaanu qofku celinahayn maya waa meesha lagu socon karo ayaa loo jeeda intee in leeg waa inuu ku socon karo masaafe intee leeg waa inuu ku socon karo masaafada qofka musaafirka ahi halkaa uu degey isagoo danihiisa ka qabsanaya uu socsocdo musaafirka markuu meel degey wuxuu u dhaqaaqayaa xaggii gaadiidkiisa uu rarkii uga dejiyey hadhow toole halkaasoo kale u hurday wuxuu usoo kacayaa si uu u raro marka masaafo intaa leeg taasaa laga dhigay hadduu xataa muqiim yahay masaafadu waa inay masaafadaasi waa inay leegaato oo muddo intee leeg yanaa saddex maalmood iyo habeenadooda bal sida saxiixa habeen iyo maalin haddii masaafada intaa le qofku ku socon karo waa la masixi karaa qofka waa la masixi karaa wayuukhadu min kalaami musanif buu yihi waxaa laga qaadanaya kownuhuma qawiyeyn way mar hadduu ihi waa in lagu socon karo macnaheed waa maxay waxaa lagu socon kara waa wax adag weeye ila sharabaadoo kale laguma socon karee oo halka nacam inay xoog yihiinna maxaa daabid ama xad u ah waa in biyaha lagu shubaa maaha kuwii lagu masaxayey biyo haddii saa loogu shubo oo meel dhow lagaga shubo waa inayna ka dusahayn oo meesha ay baldhamadu kaga yaaleen ama suusadu kaga taal meelaan ahayn waa inaana ka dusahayn wayushtarau waxaa la shardiyaa buuhi ayضa طahaaratuhumaa baa la shardiyaa shardiga waxaa ziyaadiyey ibnulqaasim shardi afraad baanu noqonaya walowlow inay daahir yihiin baa shardiya labada kuf inay daahir yihiin ayaa shardiya walow labisa hadduu xidho khufan hadduu xidho khufkaasi oo fowqa khufin khuf kale uu ka dul xidhay lishidat lbardi uu uga dul xidhay qabow daraanti maala umahilu maalan tusaalaan yeelayaay fain kaana haddii alaclaa ka sare saalixan mid ku haboon lilmasxi masixitaan shuruudii masixitaanka ka hoose haddii laga helay ka saraan ujeedaa duunal asfali ka hoose aan laga helin saxa almasxu masxi waa ansaxayaa cala alaclaa ka sare la masixo lishuruuddii uu dhamaystirtay masxigana isagu ku dhacayaabe wain kaana alasfalu hadduu yahay ka hoose saalixan mid u haboon lilmasxi masixitaano isaga shuruuddii laga helay duuna laclaa ka sarana aanu ku haboonayn masxi fa masaxa uu masaxo alasfala ka hoose saxa masixitaankaasi waa ansaxayaa aw ilaclaa buu masaxay ka sare iyadoo ka hoose un masixitaan ku haboon yihi oo fa wasala waa gaadhay albalalu qoyaankii lilasfali kii hoose masixitaanka ku haboonaa buu gaadhay saxa waa ansaxayaa in qasada hadduu ula qastiyey masixitaanka alasfala ka hoose aw qasadahumaa macan ama labadaba inuu masaxo u qastiyey laa in qasada hadduu u qastiyey maya alaclaa ka sare faqad xaalo u kelidii wain lam yaqsid haddaan u qastiin waaxidan mid minhumaa labadooda ka mida bal qasida almasx masxitaan inuu qastiyey fi ljumlati ajzaa waa ka gudayaa fi lasaxi halkana wuxuu kaga waramayaa haddii laba khuf uu iska dul xidho qabow daran baa keeni kara waxyaabo kalena waa sababi karaa de khufaf badan buu haystaa tusaalahan si kaluu ku qaadaabuu garan waayo saddex buu iska dulxidha ama labu iska dulxidha sidee la yeelaya wuxuu leeyahay haddii khufka sare shuruuddii masxiga laga helay suwar bay yeelana suurada kooda waa maxay ka saraa shuruuddii laga helay ka hoosena lagama helin kii saruu masaxay ku filan de waxaa ka hooseeya waxba kama gelin haddii kan sare shuruuddii laga helay shardi ma aha khufka shuruudda laga helay inaan waxba ka hooseyn sharabaaduu ka hoos xidhnaan karaa khuf kaluu ka hoos xidhnaan karaa waxyaabo kaloo lugta uu ka duubay ku duubay uu ka hoos xidhnaan karaa inuu kelidii xidhayo shardi maaha waayo ka hoos suurada labaad waxa weeye ka hoosaa shuruuddii laga helay ka sarena shuruuddii ma laha ayib kii hoosuu masaxay kii hoose siduu masaxay kan saraa ballaadhanoo gacantu dee intuu halkaa ka geliyey ayuu kii hoose dusha ka masaxay waa ku filan yihi khalaas ile kuf shuruuddii u dhamaystirantay buu masaxaaya waxaan ka sarreeye kufka kale shuruuddii aan lahayn waxba ka dhibi maayo ama iyadoo ka hoose un shuruudda laga helay oo suurada saddexaade ayuu kii sare masaxay laakiin qoyaankiibaa kii hoose gaadhay wuxuu leeyahay masxigaasi wuu ansaxaya laakiin goor buu ansaxaya waa hadduu masxiga ka hoose ula qastiyey ka hoose uu niyeystay ama labadaba wuu ula wada qastiyey laakiin hadduu ka sare un ula qastiyey oo ka hoose qoyaanku uu iska gaadhay bilaa qasdin ka hoose uuna shuruuddii uu leeyahay ma ma ansaxaya masxigaas haddaanu labada midnaba u qastiyinna oo uu iska ilaaqaynba mwa ansaxaya wain lam yaqsid waaxidan minhumaa bal qasada almasxa fi ljumlati masxi unbuu u qastiyey duuduub ahaan ajzaa fi lasax wayamsaxu waa masaxayaa buu hi almuqiimu kii nagaa ee cala alkhufayni yowma waleylatan buu masaxaya habeen iyo maalin wayamsaxu waa masaxaya almusaafiru kii socdaalkahaana alaaata ayaamin buu masaxaya bilayaalihina ay maca layaalihina layaalidii almutasilati ay mid la xidhiidhsan bihaa maalmaha saban waxa isku mida taqadamat habeenadu horeeye ah maalmaha ka horeeya aw taakharat ama dambeeye ah ibtidaau lmudati buuhi muddada bilowgeedu tuxsabu waxaa laga xisaabinaya min xiina yuxdiu marka u horeyse uu weyse jabo soo isagoo weyse qabo ahaara u dhamaystiranta mu xidhan marka u horeyse u weyse jabo ee min inqidaai lxadai xadadku markuu dhammaado maa markuu bilaabmee xadadkii alkaa-ini ee ahaa ahaaday bacda tamaami lubsi lkhufayni labada khuf xidhashadooda dhammaystirankeeda kadib laa min ibtidaai xadai xadadka bilowgiisii muddada looga bilaabi maayo walaa min waqti masxi masixitaanka markuu bilaabayna muddada looga bilaabi maayo walaa min ibtidaai lubsi xidhashada bilowgeediina muddada looga bilaabi maayo walcaasi ka ilaahay ku caasiyey bisafari safarka oo safarkaba u bilaabay arrin macsiyo ah si uu gaadho iyo walhaa'imu ka asqaysane meel u socda baan garanahayn yamsaxaani way masaxayaan masxa muqiim bay masaxayaan masxiga loo ogol yahay qofka muqiimka wa daa'imulxadai buu yidhi ka xadadkiisa iyo waxa weysada jabiyaa si joogtaa uga socdaa idaa axdaa waayo masaladaas way ila dheertay intan horeynu kusoo noqono qofka muqiimkaa maalin iyo habeen baa loo ogoliyay waa sida xadiidka cali iyo xadiidka kaleba kuso aroortay ka musaafirkaana saddex maalmood iyo habeenadooda laakiin maalmuhu waa inay noqdaan kuwa habeenada la xidhiidhsan habeenku ha horreeya ama maalintu ha horeyso habeenku wuxuu horeynayaa haddii uu xadao markii waxa weeyaan gabalkuu dhacay marka habeenkii baa horeeya dee habeenka iyo maalintii ka dambaysa maalintuna waxay horeynaysaa waagu markuu beriyey hadduu weyse jabay qofkii isagoo weyse qaba qofka xidha waa maalinta waageedu u beriyiyo habeen ka dambeeya markaa shardi maa inuu habeenka horeeyo way muddada habeenkiiyo maalinta ka muqiimka ah iyo muddada saddexda maalmood iyo habeenadooda goormaa looga bilaabaya madhabku waxa weeye in looga bilaabayo markii uu weyse jabay soo lama odhan isagoo weyse qabo tahaaro u dhammaystiranta waa inu xidho tahaaradii uu ku xidhay marka ay jabto ila markaasuu masixitaan u baahday intii ka horreysa masixitaan uma baahnaynba waa iska tahaaro qabeebe haddaba waxaa laga yaabaa xadadku inuu wakti qaato laftiisu dee hadduu xadadku saxaro ahaa waxaa laga yaabaa in shan mirir ama calooshuba ay soconayso toban mirir markaa ka socday markaa ma markii uu bilaabay xadadkaas saxaradaas inay ka timaado ay bilaabantay ama kaadidaas ayaa muddadii looga bilaabaya mise markay dhammaatay ibnulqaasim wuxuu yidhi ey min inqidaai lxadai markuu dhammaaday ayaa looga bilaabaya markuu bilaabmay maaha weyse jabku markuu waxaa weyse jabinaya markuu ku bilaabmay wakhtiga looga qaadi maayo waxaa weyse jabinayaa markuu dhammaaday baa wakhtiga looga qaadaya oo looga tirinaya saasuu yidhi ayib cibaarada abushujaacu laakiin labada way u haboontay soo maa ila min xiini min xiina iyo min xiini labadoo loo akrin karaa yuxdiu sooma odhan markuu xadadka bilaabo iyo markuu xadadku dhammaado labada way u fasirmi karta ibnulqaasim isagu muxuu yidhi markuu xadadku dhammaado saasuu yidhi saa shaarixuu yidhi waa sida jumhuur musanifiin ay ku tegeen min almutaqadimiin walmutaahiriin waaye looga bilaabi maayo markuu xadadku bilaabmay laa min ibtidaai xadai markuu masixitaanka bilaabana looga bilaabi maayo markuu xidhashada bilaabana looga bilaabi maayo masale kaloo alan kaga hadlayo qof baa markaa safray caasi bisafar weeye alcaasi bisafar iyo alcaasi fi safar waa kala laba alcaasi bisafar waayo waa man ansha'a asafara limacsiya safarkanba wuxuu u gelay u socdaalaya waa macsiyo inuu soo zinaysto inuu khamri soo cabo inuu dad soo dhaco inuu qof soo dilo marka waa caasi bisafari baa kaa ledhan alcaasi fi safarna waxa weeye safarka macsiyo umu bilaabin ujeeddo mubaaxa ama mustaxaba ama waajibabuu u safray laakiin safarka dhexdiisuu macsiye ku sameeyey labadaas way kale xukum duwan yihin oo ka ay macsiyadu axkaamtiisii safarka ay raad ku yeelanaysaa waa ka safarka macsiye awgeed u bilaabay alcaasi bisafar baa la idhahdaa laakiin alcaasi fi safar maya alcaasi bisafar safarka waa macsiye u bilaabay wuxuu masixi karaa habeen iyo maalinu waa intii loo ogolaa muqiimka waayo waxaan waa ruksa almasx al khufeyn wrukasu laa tunaatu bilmacaasi sida qaacida fiqigu ay leedahay rukaska laguma xidho macsiyo oo qofku macsiye uu sameeyey safarkii baa macsiye rukso ku heli maayo oo habeenkiiyo maalintu may ruksahayn habeenkiiyo maalinta safarka kuma helin ee hadduu muqiim yahayba waa u banaanaay ka inuu musaafir yahay in kaleba aan kala garanayn jiha u socdaba aan garanayn kaasina ila musaafirnimadiisu may sugnaane muqiimkaa la haleeshiinayaa wa kadalika ka safarkiisu uu qasiirka yahay wuxu uhi wadaa'im lxadai ka xadadkiisu uu joogtada yahay ida axdaa hadduu weyse jabo bacda lubsi kufi kufki markuu xidhay kadib xadaa aakhare xada kale kii markii hore ka socday aan ahayn maca xadaihi xadadkiisii maciisa xadadkiisii adaaim ee joogtada ahaa qabla an yusaliya hadduu weyse jabo inta aanu tukan bihi masxigii intaanu ku tukan qofka masaxay fardan faral yamsaxu wuu masaxayaa wayastabiixu wuxuu xalaashanayaa maa kaana yastabiixu wuxuu xalaashanaya low baqiya hadduu baaqi alaa uhruhu uhrigiisi aladii kaasoo labisa u xidhay calayhi dushiisa u ku xidhay khufey wa huwa waxa uu xalaashanayeyna waa maxay fardun weeye hal faral iyo wa nawaafilu sunnayaal falow sallaa hadduu tukado biuhrihi uu ku tukado fardan hal faral qabla an yuxdita intaanu weyse jabin masaxa wuu masaxaya wastabaaxa wuxuu xalaashanaya annawaafila sunnayaashii faqad oo keliya halka wuxuu kaga hadlayaa qofkii daa'im ulxadadka ahaa kaadidaaba ka socotaba si joogtaa inuu kufkii masaxo waa loo ogolay ahaaradii meeday ahaaradiisu waa ahaaratu daruura oo intaanu masixin unbaa laga rabaa ahaaro dhamaystira inuu la yimaado ha iskaba socdo hadduu doonayo wixii weysada ka jebinaya maruu ahaaro dhamaystira la yimaado ayuu xidhanaya haddaba laba xaaladood buu yeelanaya inuu ku tukado masixitaanka uu kufka masaxay iyadoo weli aanu xadad kale ka iman lan de wax yaryar udhexeeyeen baa laga yaaba xadadkiisii uu ahaaro qaatay wuu xidhay iyadoo xadad kale weli aanu ka iman kufkii buu masaxay xadad kale iyadoo aan weli ka iman ayuu waxa weeyaan tukaday salaad farala buu tukaday wuu masaxayaa markuu masaxo sununbuu ku tukan karaa sunayaalunbuu ku tukan karaa waayo marka horeba kan daa'imulxadadka maxaa loo ogoliyey hal faral iyo inta sunayaal uu doono masxiga inuu ku tukado oo qofkii xadadu ka maqnaa la mid maaha kan xadadu ka maqan yahi hadduu muqiim iyo habeen iyo maalin buu masxiga iska wadaya soma hadduu musaafir yahan saddex maalmood iyo habeenadooda kan xadadku si joogtaa uu uga socdo masxigu khufka masaxay hal faral iyo sunayaal intuu ka gaadho maruu ku tukado waa in faral labaad hadduu doonay inuu tukado waa inuu bixiyo lugii uu maydho ayib marka laba xaalood buu yeelanaya xaaladda koowaad waxay tahay xadaث baa ka yimi inta aanu weli faral ku tukan marka masxigii weli waa u dihin yahayo khufkii buu masaxayaa waxaanu masixitaanka ku xalaashanayaa wuxuu ku xalaashan lahaa haddaanu xadadkaasi ka iman lahayn waxaasoo maxaya hal faral iyo iyo sunayaal waa yahay isagoo daa'imulxadatha ayuu khufkii masaxay faral buu ku tukaday duhrigaas ama mabuu masixine duhrigii uu ku xidhay buu faral ku tukaday intaanuu weli weyse jabin wuu masaxayaa khufkii muxuu ku tukanayaa sunayaalunbuu ku xalaashanaya waayo faralkii horuu tukaday hal faral iunbaa loo ogolaayo iyo sunayaal fain masaxa hadduu masaxo shaksu qofku fi lxadari isagoo muqiima buu masaxa masixitaankii u bilaabay uma saafara muddadii oo aan ka dhammaan ayuu safray ow masaxa ma uu masaxay fi safari buu ku masaxay uma aqaama deetana wuu nagaado muqiim buu noqdayoo muddadaanay ka dhammaan qabla mudiyi yowmin waleyla ayuu nagaaday habeen iyo maalintaana dhammaan atama wuxuu dhammaystiraya masxa muqiim labada xaaladoodba eeg masixitaan buu bilaabay isagoo muqiima intaanu dhammayn ayuu socdaalay odhanmaya mar haddaan musaafir noqday saddex maalmood iyo habeenood baan masaxaya habeen iyo maalin buu masaxaya ayib isagoo musaafira ayuu masixitaankii bilaabay muddadii oon ka dhammaan ayuu muqiim noqday habeen iyo maalinun baa loo ogolayay waayo de waxay hoos tegaysaa qaacidadii ahayd haddii ay xaadir iyo mubiix kulmaan yuqadamu alxaadir ida ijtamaca alxalaal walxaraam qudima alxaraam qaacido fiqiga ahayd qofkan maxaa ku kulmay laba arrimood mid wuxuu u banaynayaa masxigii midna masxigii buu diidaya waxaa ku kulmay iqaamo oo habeen iyo maalinun masxiga u ogol iyo safar saddex maalmood iyo habeenadood u ogol oo u diidan iqaamadu waxay u diidan tahay saddex maalmood iyo habeenadood markaa kaa wax diidan baa xukunka iska yeelanaya oo iqaamada ah mar hadday kulmaan haddii qofka ay ku kulmaan sideedaba ida ijtamaca fi shaks iqaamatun wa safar cibaadadiisa hadday labadaas ku kulmaan falxukmu liliqaama salaad ha noqoto mascu cala lkhufeyn ha noqoto oo salaadii buu xidhay isagoo musaafira isagoo weli aan ka bixin buu muqiim noqday salaatu muqiim buu tukanaya isagoo muqiima ayuu salaadii galay isagoo ku jiru safray oo markabkii ola dhaqaaqay tusaalahaan salaatu muqiimun buu tukanaya mar hadday cibaadada ku kulmaan cibaadadu ha noqoto almascu cala alkhufeyn ha noqoto salaad hadday ku kulmaan safar iyo xadar xukunka yaa iska leh alxadar lianna alxadara waa xaadir oo ruqsadaasu u diidaya wasafaruna waa mubiix marka xaadirka la horaysiinaya walwaajibu waxa waajibkii bimasxi lkhufi maa yuطlaqu waa waxaa loogu yeedho caleyh isaga ismulmasxi waxaa magaca masxi qaadan kara wey idaa kaana hadduu ku dhaco calaa daahir اkhuf khufka dushiisa walaa yujziu gudi maayo almasxu masxigii calaa baطinihi gudihiisa la masxo xagga lugta soo xigta la masxo walaa calaa caqabi lkhufi masxiga khufka cidhibtiisa la masxaana ka gudi mayso walaa calaa xarfi girgirkiisa kala masxaana ka gudi maayo walaa asfalihi khufka xaggiisa hoose dhulka xigta masixitaanka la masxaana ka gudi maayo waa taas masxiga waxa magaca masxi qaadan kara qofku markuu sameeyo la odhanayo khufkiisii wuu masaxay ee dusha ah ama wax kalaa raaci ama yaan raacin ayaa ka gudaya laakiin haddaanu dusha masixin ee xagga lugta soo xigta uu masaxo intuu gacanta dhex geliyo ama uu xalkaa cidhibta ka masaxo ama girgirada ka masaxo ama xagga dhulka xigta u masaxo ka gudi mayso axaadiida waxay kusoo aroortay almasxu cala alkhufeyn axaadiida kusoo aroortay in xagga hoose iyo xagga sarbo la masixi karana waa daciif wasunatu buu yihi fii masxi waxaa sunno ah masixitaankiisa waa keyfiyaddii inan ihi shaarixa sheegae abushujaac ma sheegin an yakuuna waa inuu noqdo masxigu khuuuan liidad waa inuu noqdo bian yufarija buu ku xaasilaya ama khuduuddu ay ku xaasilaysa inuu kala kaxeeyo almaasixu ka qofka masaxaya bayna asaabici fariisan inuu saa u kala kaxeeyo oo walaa yadumahaa aanu isu geyn intuu fariisaa u kala kaxeeyo inuu saa u dulmariyo markaa liidad bay dee noqonaysa oo waa makruuh bay leeyihin faroo saa isugu dhegan waxa weeyaan inuu ku masaxo wa yabtulu waa buraya almasxu masixitaanka cala alkhufeyni la masaxay bialaaati ashyaa buu ku burayaa bikhalcihima buu ku buraya bixinta la bixiyo labadoodaba aw khalci axadihim ama bixinta midkood la bixiyo aw inkhilaaci ama bixitaanka midkood uu baxo lugtii dee uu ka baxo ha ka wada baxo ama ha ka barbaxe aw khuruujilkufi buu ku burayaa kufkii inuu ka baxo can salaaxiyati lmasxi masxitaan inuu mid u haboon noqdo shuruuddii baa kufkii laga waayey ka takharuqi waa sida inuu dildilaaco kale wainqidaai lmuddati buu ku burayaa muddadii inay dhammaato wa fii bacdi nusakhi muddati lmasxi ay wainqidaai muddati lmasxi masixitaanka muddadiisi inay dhammaato oo min yowmin wa leylatin habeen iyo maalin ah limuqiimin u sugan wa alaaati ayaamin bilayaaliha iyo saddex maalmood iyo habeenooda musaafirin u sugan wa bicuruudi ma shay soo darintiibuu ku burayaa yuujibu waajibiya algusla maydhasho wadalika ka janaabatin weeye aw xaydin aw nifaasin lilaabisi lkhufi kaasoo usoo dariyey qofkii khufka xidhnaa saddex arrimood baa almasxu cala alkhufeynkii buriya inuu qofku masxigii sii wado ayay saddexdani ka hor istaagayaan kood waa maxay wuu iska bixiyey dee markuu iska bixiyey hadduu weyse qabay muxuu markaa samaynaya labada lugood buu maydhaya khalaas ila inta kale horu u maydhaya haddaanu weyse qabinna dee weyse dhamaystiran baa laga rabaa sababta labaad waa muddadii baa ka dhammaatay mar hadday muddadii dhammaatay masxigii ma sii shaqaynayo markay muddadii dhamaatay markaa muxuu samaynaya waa inuu bixiyo oo lugihiina hadduu weyse qabay luguhunbuu maydhaya dii kale wada weysaysanaya arrinka saddexaadna wax maydhasho qofka ku waajibinaya baa ku dhacay qofkii kufka xidhnaa mar hadday maydhasha ku waajibtay dee maydhashada masxi kufka la masaxaa miyuu gudaya dhexdeeda waa maya waa inuu kufkii bixiyo uu maydhada ilaa lugaha wallahu aclam waxka bilahi towfiq sal allah ala nabiyina maxamed